ololow roobkii da-ay ee maaragtay cooskii baxay nimco kasta dee mogtahay waxay la imaanaysaa waxyaabo saas u ah marka hadda waxaa dilaacay cudurka la yidhahda furuqa furuqa waxa weeyaan cudur oo jirka xoolaha maaragtay kasoo baxayo booga fara badan baa kasoo baxaya boogahaas oo khatar ah oo maaragtay jirka oo dhan ay kasoo baxayaan ilaa iyo indhaha iyo maaragtay sanka dhegaha iyo meel walbaba xoolahana ay u dhammaadaan haddii heli waayaan daawo deg deg ah oo lagu diro oo maaragtay lagu daaweeyo arrintaas wiigan ayay socotay meelo badanna waa maaragtay akhbaarta waana looga soo diray meel walba oo hadda ay ka kooban tahay woodkayga iyo woorar kaloo fara badan sida hadda dheertu oo kaleeto ayuu ka dilaacay waxaana u malaynayaa inay la imaadeen xoolihii beri dhaweyto ku barbaxeen meelahaas oo ka imaadeen edhulalkaas ilaa iyo wajeer waad iska garanaysaa xoolaha markay socdaan cudur iyo wax walba ay la socdaan marka iyo roobka da-ay oo maaragtay hadda qaniinkii u batay ayaa waxaasoo dhan baa keenaya furuqa marka waxaan ka codsanaynaa dawladda inay si deg deg ah dadkaas u gaarto oo daawooyin iyo maaragtay lala tago oo maaragtay la daaweeye ayaan rajaynaynaa waana u sheegnay waana la hadalnay wasiirka u qaadirsan xanaanada xoolaha wuu ka warhayaa insha allah waxaana rajaynaynaa baryahan soo socdaan inay maaragta si deg deg ah dadkaas daaweyn loogu gaarto marka meelaha ka tirsan deegaanka hoose ee abaqayle ee xanuunkan uu sida gaarka u saameeyey waa kuwe waa abaqayle iyo kuma xumaatay iyo calikune ilaa iyo dheertu dhulkaasoo dhan sareeda kulli waa laiga soo sheegay sawiraa laiisoo diray iyo videoyaal oo aan idinla wadaagay xoolihii oo maaragta ilaa indhaha iyo kulli ay maaragtay kulli ka wada jiran yihiin marka meelahaas oo dhan baa ka jiraan marka taftariintana waan u sheegnay insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaksaha badan in loo gaarsiiyo caawimaad deg deg ah xoolaha halkaasi lagu dhaqdo ee uu saameeyey waa kuwe lo lanooma soo sheegin laakiin ariga ayaa aad iyo aad ugu badan laakiin waad ogsoon tahay xoolaha way isdhex degaan cudurkana wuu ku dhacaa maaragtay ilaa iyo lo-da hadda ariga unbaa un aad ugu badan yahay waxaan rajaynaynaa dawladda inay si deg deg u gaarsiiso daawo iyo mucaawinaad meesha ayada ah tira cayiman oo xoolaha uu soo ritay ood haysaan miyaa jirta tirada hadda naloo sheegay waxa weeyaan ilaa toban kun oo naf baa maaragtay qabtaa siday u kala sarreeyaan iyo xanuunka siduu u kala badan yahaybo laakiin waad aad ka dareemaysaa ninkii hadda saddex boqol afar boqol oo naf u dareereysay masanaha konton naf u dareereysay ilaa toban labaatan buu ka sheegahaya inay ku jiraan marka xisaab ahaan markii laisku keeno waxaa laga yaabaa ilaa toban kun inay gaarto wax uu galaaftayna ha xoolo badan ba hadda u dhammaadeen siday noo sheegeen aad ba hadda waad ka garanaysaa markay boogaha soo baxaan naftii wuu qandhanaya marka naftaa ka dhexaysa marka hadda in badan baad dhammaatay haddii laga gaari waayo waa khatar ah inay maaragtay xoolo badan ay meesha ku dhammaadaan marka laga soo tago arrintan inaad dawladda hoose ee ismaamulka gaarisa wasaaradda xanaanada xoolaha ad ku wargeliseen maxaa tallaabo kaloo la qaaday oo xaaladda wax looga qabanayo wallaahi hadda dadka nafsadooda ayaa maaragtay hadda maaragtay samayn hayaan waxaa la yidhahda daaweynta daawooyinkiiba ayaga soo iibsan hayaan oo ay ku daaweyn hayaan xoolihii laakiin waad garanaysaa wak markuu maaragtay arrintan oo kale ay imaato dadka shacabka ah inayna cudurkii fahamsanayn baa laga yaabaa daawooyinkii sidii la rabay ugu durin baa laga yaabaa marka khatarteeda iska leedahay marka waa waxa hadda aan ka codsan hayno in si ugu dhaqsaha badan ee maaragtay taftariin iyo daawooyin loogu dira meelaha sifa loo daaweeyo xoolahaas xoola dhaqatada walaac intee dhan ay ka muujinayaan wallaahi walaac aad iyo aad weyn bay ka muujin maxaa yeelaha xoolihii hadda intii ka soo hartay abaartii dheereed oo xoolo badan ay ku dhammaadeen in haddana intii ay isasii raaciso maaragtay cudur waa arrin aad iyo aad murugo u leh marka aad iyo aad bay murugo iyo dareen u dareensiin hayaan waadna dareemi kartaa ninkii laba boqol oo naf lahaa oo boqol ay la tagtay muxuu ahaa abaartii boqolkii hadda usoo hartan ee konton ka xanuunsan taho oo laga yaabo inay maaragtay ay dhimasho ay ku imaato maaragtay xanuunka ay leedaha waa dareemi kartaa marka arrintanna waa arrin wax laga qaban karo insha allahu sida ugu dhaktaha badan baan gurmad ugu gaarsiinaynaa xilliyadii dambe xanuunkan oo kale deegaankaasi isaga ah horey muuga dilaacay haa mar walba oo roobka uu aad u do-o roobkan hadda moogta roobabkii kale uu ka duwan yahay markuu roobka aad u do-o oo qabowgu aad u bato furuqa wuu bataa marka waxaan u malayn hadda in shan sano laga joogo ayaa la ii sheegay inuu furuqa sidan oo kaleeta aad uga dilaacay sanadihii kalena mar walba wuu dilaacay laakiin maynan saamaynaynin maxaa yeelay kuleelkii iyo waxaasa usoo noqon jiray xoolaha waxaan dhihi lahaa horta xoolaha maaragtay ha kala miraan in la kala miro mid kuwa xanuunsan iyo kuwa xanuunsanen in la kala miro sida hadda daktariinta ay noo sheegeen biyo kulul iyo maaragtay saabuun iyo wax baa lagu yara dhaqaa antibiotic daawooyinka sida hadda penstrate baa la sheegayay ayaa lagu duraa marka tuwaas waxaan u daaynaynaa daktariinta laakiin waxaan ku dhihi lahayn dadka in la kala miro xoolaha sifo maaragtay kuwa xanuunsan iyo kuwa aan xanuunsaneen loo kala xanaaneeyo waan kaaga mahadcelinaynaa waktigaa qaali faahfaahinta aad na siisa aad baad ugu mahadsan tihiin sida aad u madax bannaan tihiin dadweynaha dareenkooda iyo wixii caqabada kusoo korodha aad dadweynaha ugu sheegtaan